أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon diyaarad ay leedahay kufaarta afrikaanta ayaa maanta ku burburtay xerada xalane ee magaalada muqdisho iyadoona xog dheeraad ah laga helayo khasaaraha ka dhashay burburka diyaaradaasi ku yimid ehelada wiil dhalinyaro ah oo ay maleeshiyaadka murtadiinta ku dileen gudaha magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay dilka wiilkooda howlgallo qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bakool xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiyadda kooxda riddada ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay toos u maamulaan dowladaha salbiyiinta caalamka mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa ka qaybgalay xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taasi oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga baay ayaa dowro sharci ah u qabtay ganacsatada ku dhaqan degmadaasi munaasabad dowro diini ah loogu soo xirayey culimmada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga bakool ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxulle ee wilaayadaas أجدادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobada bisha muxaram ka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan diyaaradda ay leedahay kufaarta afrikaanta ayaa maanta ku burburtay xerada xalane ee magaalada muqdisho iyadoona xog dheeraad ah laga helayo khasaaraha ka dhashay burburka diyaaraddaas haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka eliyas cabdulaahi wararka ka imaanaya magaalo madaxda muqdisho ayaa sheegaya in diyaarad milatari oo nooca qumaatiga u kaca ah ee loo yaqaano helikobtarka ay saakay ku soo dhacday agagaarka teendhada afesiyoni ee xindaabka xerada xalane oo ah xarunta ugu weyn ee ay degan yihiin kufaarta caalamka ee duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday dalkan soomaaliya diyaaraddan oo gebi ahaanba burburtay ayaa la sheegay in ay ka soo kici tintay saldhigga ciidamada maraykanka ee beledoogle waana sida uu xaqiijiyey maareeyaha hay-adda duulista kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo axmed macalin xasan warar hordhac ah oo soo baxaya ayaa tilmaamaya in diyaaraddu ay rabtay in ay ku degto gudaha xerada xalane gaar ahaan qaybta loo yaqaana m labaatan iyo saddex oo ah goob ay si gaar ah u degan yihiin saraakiil ka tirsan africom shaqaalaha safaaradda maraykanka iyo weliba sirdoonka maraykanka ee ka howlgala gudaha dalkan soomaaliya agaasimaha hay-adda duulista ayaa sidoo kale sheegay in diyaaraddan ay si gaar ah u lahaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ee yusom gaar ahaan kuwa ka socda dowladda saliibiyadda yuganda waxa uuna xusay in ay saarnaayeen ugu yaraan siddeed qof walow dhanka kale uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha ka dhashay burburka diyaaraddaasi sida ay tibaaxayaan xogaha ilaa hadda la helayo diyaaraddan oo nooceedu ahaa kuwa xamuulka ayaa siday saanad milatari iyo xubno ciidan oo ka badan inta uu carabaabay murtadkan kuwaasoo loo badinayay in dhammaantood ay ku bakhtiyeen goobtaas iyadoo sidoo kale lasoo warinayay in ay jiraan dhaawacyo iyo burbur hantiyadeed oo baaxad leh oo uu geystay dabka xooggan ee ka kacay diyaaradda kadib dhicitaankeeda qiiciya uuro madow oo cirka isku shareeray ayaa laga arkayay meel aad uga fog goobta ay diyaaraddu ku burburtay waxaana muuqaalo laga helay oo si had ah ugu faafay baraha kala duwan ee internetka ay muujinayeen baaxadda khasaare ee ay diyaaraddaas geysatay iyo weliba gawaari kala duwan oo goobtaas ku basbeeshay kuwaasoo qaarkood ay ka muuqatay astaanta ururgaaleedka la baxay qaramada midoobe ila amni oo ku sugan xerada xalane ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in diyaaraddu ay gebi ahaanba basbeeshay kadib markii uu qarax weyn ka dhacay gudaheeda islamarkaana uu ka kacay qiic iyo uuro madow oo qabsaday agagaarka goobtii ay ku dhacday oo idil isku dayo la rabay in gurmad loogu fidiyo diyaaraddaas ayaa gebi ahaanba fashilmay sababo la xiriira dabka diyaaradda ka kacay oo ahaa mid aad u xooggan islamarkaana saamayntiisa xitaa laga dareemay goob ka durugsan meesha ay diyaaraddu ku dhacday waxay dhacdadan geesta kale saameyn ku yeelatay duulimaadyada garoonka diyaaradaha muqdisho shirkadda turkish airways ayaana lagu waramayaa in maanta aysan gebi ahaanba soo cagadhigan garoonkan maadaama ay si joogto ah halkan u iman jirtay iyadoona taa beddelkeed lagu soo warramaya in qadkeedii ay u leexisay dhinaca kenya burburka diyaaradaha ciidamada saliibiyiinta ayaa muddooyinkii dambe si aad ah ugu soo badanaya gudaha dalkan soomaaliya ku dhowaad bil ka hor ayayna ahayd markii diyaarad helikobtar ah ay mujaahidiintu ku soo rideen deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo isla maalinkii ay mujaahidiintu la wareegeen kadib markii ciidamada saliibiyiintu ay isaga firxadeen iyagoo ka cabsi qaba gulufka xooggan ee ay geesyada tawxiidku ka wadaan deegaanadaasi mahadsanid ilyas ehelada wiil dhalinyaro ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ku dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay dilka wiilkooda xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa si amaqaadaya warbixintani muqdisho waa caasimadda soomaaliya waxaana mar weliba joogto ka noqday dilka dhaca iyo boobka lagu haya hantida ummadda muslimiinta ee ku nool caasimadda dilalka bareerka ah ayaa magaalada caadi ka noqday kuwaasoo ay geysanayaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo waxaan macno lahayn ku bannaysanaya dhiigga qofka muslimka ah waxaa magaalada muqdisho laga soo calaamadeeyey kiis dil ah oo loo geystay nin darawal ahaa oo lagu magacaabi jiray xuseen yuusuf deereed kaasoo ay si bareera u dileen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ehelada ninka darawalka ah ee la dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dilka wiilkooda uu ka dambeeyey guddoomiye waaxeed ka tirsan deegaanka gubadley ee magaalada muqdisho waxay tilmaameen in sababta loo dilay wiilkooda ay ahayd inay si qasab ah isku diiwaangeliyaan isaga iyo rakaabkii uu waday oo uu ka soo qaaday magaalada dhuusamareeb iyagoona dalbaday in cadaalad ay helaan loona toogto ninkii dilay wiilkooda waxaan dalbanaynaa ninkii wiilka iga dilay inna loo soo xiro oo aan tooganno oo aan wiilkanaga saasa uga samri karna in naloo dulo cadaaladda naloo keeno naloo soo keeno oo horta annagu aan go'aan gaarno waxaa la dilay xuseen yuusuf beereed axmed wiil wuxuu ahaa dhuusmareeb ka soo baxay wuxuu ahaa darawal shala subaxuu dhuusmareeb ka soo baxay ilaa xaluu soo socday waxaa lagu dila baalka la yidhaahdo gubadley saldhigga gubadley baawur lagu horgooya guddoomiye waaxeedka afaraada la dilay wiilka waxaa loo dila kaala codeed dadka kula socda iyo adigu kaalay codeed wuxuu annagu gobolaan ka nimid dad safarahan wadnaa furii gaarigaa lagula dhegay furii gaariga markii lagula dhego uu kafuqi diidana bastoolada laqsiiyey saasuuna ku dhintay wiilkeenni si ay dhiida maydkii wiilkaa nooga jira ninkiina waa naloo diiday saa gar awalba iskama dileen qof aan waxba ka qabin hadduusan in macnaha aan la soo qabaynu ogaa waana naloo diiday been keliya noo sheegayaan midhaa waa la dhoofiyey qof daalan oo musaafir ee oo socoto kaala kaarka codee haddii kaleet waa lagu dilaa annaga waabaa waxaan la yaabanahay noqotayba owga akuriyar eh lama soo xirin waxay dhaheen waa fakaday waa fakadayay dhaheen haa ninkaas waa fakaday nin oo waaxda ee gubadley guddoomiye waaxeedka gubadley waaxda afraad haddana dad dilay haddana la leeyahay waa fakaday nin caskariyahoo jigboonta taagnaa aan ahayn ma garanayno warkaas annaga maleeshiyaadka riddada ayaa howl maalmeedkooda caadiga ah ka dhigtay dilka macnodarrada ah ee ay u geysanayaan shacabka caasimadda waxaana mar weliba dhagaha qofka muslimka ku soo dhaco qof muslim ah oo la dilay loona dilay xabad sagaar ah ama shan kun oo shilin soomaali ah iyo wax ka yar waxaa taasi sii dheer in murtadka dilka geystay uu magaalada iska dhex marayo iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanayso bulshada muslimka ah gaar ahaan reer muqdisho waxay cadaalad ku helayaan oo keliya inay ka fogaadaan gaalada iyo murtadiinta una soo xukun tagaan deegaanada iyo degmooyinka laga hirgeliyay shareecada raxmaanka garab iyo gaashaanna ay u noqdaan mujaahidiinta u taagan hirgelinta shareecada alleh si looga dulqaada cadowga bannaystay dhiigooda hantidooda iyo sharaftooda intaba mahadsanid abu xasaan howlgallo qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baa iyo bakool ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerareen asbaaro murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool inta la xaqiijiyay hal askari oo murtadiintii goobta ku sugneed ka mid ah ayaa bakhtiyey kaasoo lagu magacaabi jiray xuseen cilmiile halka laga soo qaniimaystay hal qori oo ak afartan toddoba ah iyo boojkiisa dhanka kale wilaayada islaamiga baay ciidamada mujaahidiinta waxay weerar isugu jira duqayn iyo dagaal toosa ku qaadeen xirada maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka burjeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaana jirta khasaar murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqida ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay toos u maamulaan dowladaha silibiinsa caalamka sida uu ku waramayo casaam carafaad xilli madaxda kooxda ridada soomaaliya fagaarayaasha ay ku xadaaqayaan inay maamulaan dal iyo dad madax bannaan ayuu mid ka mid a xildhibaanada golaha dawaaqiidda bannaanka soo dhigay xaqiiqda dhabta ee ka jirta dalka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo horay usoo noqday musharax madaxweyne iyo wasiir ka tirsan kooxda ridada ayaa shaaca ka qaaday waxaa lagu yaraa beesha caalamka oo la jeeda gaalada caalamka ay majarax u hayaan maamulada riddada ee ka jira soomaaliya isagoona soo bandhiga tusaalooyin arrinkaas xaqiijinaya waxa uu sheegay in dowladaha reer galbeedka ee awaamirta ay siiyaan murtadiinta soomaalida halka hay-adaha maaliyadda kufriga ay gacanta ku hayaan dhammaan ilaha dhaqaale ee kooxda riddada ay iyaguna dejiyaan nidaamka lagu hagayo horta inaan mid ogaano waaye dowladnimadeenna in badan oo ka mid ah waxay ajnabiga noo sheegaanay ay ay ku tiirsan tahay saas yeela deyntaan linka cafinaha inta mara cunuqaytanta hubkaa linka qaada inta ka leexda saan u hadla saan u dhaqma waxaa linka rabaa sharciyadaas inaa baasgaraysaan haddaa rabtiin waxaas inaa heshiin maaragtay sharciya aan la yaabantiilo baarlamaanka la keenayo oo annaga aan naga imaan annaga xildhibaanaan nahay sharciyada maba akrinaba waa la soo turjumaa inta mara annaga dhan waana la gaadhgareeyaa mid baa hadda kahor inaa buu ku sheega umalayna wuxuu yidhi cabdiyow dee niminyahow idinka laima tababari karo iyo dowladnimada laima tababari kara casriga ah maxaa dhacana yidhi idinka bacaadaaba dhex dhiiqaa dhex joogtiinuu yidhi xataa malin dabaal sii kara macnihi ha dadku marka annaga waxa waa naloo wada sheegaa wax annaga naga yimaada ma jiraan marka doodoodaa waxay ahayd ma dowlad goboleedkaa la hor dhisaa mise reconciliationka la hormariyaa waxay ayagaa waxay u bateen ajnabigaa waxay u bateen dowlad goboleedka inta la dhiso ay ayada dowlad goboleedka reconciliationka ha ka shaqayso ilaa hadda marka cid reconciliation ka shaqaysaa ma jirto nin kastoo meesha loo dhiiba keligiisaa irida u xiran yihiin meeshii keligiisaa joogo qabiiladii kasoo horjeeday iyo dadkii kasoo horjeeday iyo cidda ishaayeen sidii un bay weli ay ay ugu dhegan yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa carabka ku adkeeyey in murtadiinta soomaalida ay talo gacantooda ku jirin balse ay yihiin kuwa fuliyay awaamirta ay bixiyaan saraakiisha caddaanka ah iyo kuwa kufaarta afrikaanta ah koox hurdada oo lagu soo dhisay xerada dofarey ee bagati waddanka kenya sannadda labada kun iyo afartii ayaa weli ku tirsan taageeridda amniga maaliyadda iyo midda siyaasadeed ee silibiyiinta ku sugan xeradda xalane mahadsanida cazaam mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galguduud ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taasi oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya يا قارئ القرآن عش بنعيمه واقرأ تفاسير الكتاب الأعظم متدبرا متأملا متفكرا متفائلا مستبشرا ولتعلمي deegaanka tarambi oo hoos yimaada degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad aad u qiimo badan oo lagu maamuusayey qalinduminta sagaal arday oo dhammaysatay xifdiga qur'aanka kariimka kana baxay madrasada qur'aanka kariimka ee obay ibnu kacaba munaasabadan ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxaana ka soo qayb galay waalidiinta ardayda macallimiinta madrasada odayaasha deegaanka iyo dadweyne kala duwan oo bulshada tarambi ah iyo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuura madrasadan loogu magacdaray saaxaabiga daliilka ah ee obay ibnu kacaba ayaa muddo saddex sanaha ka furan deegaanka tarambi waxayna muddadaasi ka shaqaynaysay sidii carruurta deegaanka loogu barbaarin lahaa qur'aanka kariimka iyadoo diiradda saarta xifdiga qur'aanka tajwiidka iyo culuumta kale ee sharciga macalinka guud ee madrasada ubay ibnu kacaba ahna aasaasihii malcamadan oo munaasabadda ka hadlay ayaa yidhi waxaan ahay macallinkii iyo aasaasihii madrasada ubay ibnu kacab ee ku taalla tuulada tarambi ee hoos tagta degmada ceelbuur ee gobolka gelguduud allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iskale waafajiyey taqriiban waxaa weye ninka la yidhaha waxay taariikhdu ku baagneed kun afar boqol afartan iyo afartii bishii saddexaad ee rabiicil awal lix iyo labaatankeedii ayuu alla subxaanahu wa tacaala noo suurtogeliyey dugsigii inaan dhisno isuguna keenna ardaydii duruustii inaan u bilowno taqriiban muddo waxaa weye saddex sano oo dhodhow ayay madrasadaas furreed allah subxaanahu wa tacaala maanta wuxuuna soo waafajiyey majliskan qiimiga badan oo alla subxaanahu wa tacaala nagu guuleeyey in hal mar sagaal cunug allah subxaanahu wa tacaala waxaa weeye uu qadaray inay hal mar isla soo wada qalinjebiyaan runtii ma ahan ardaydii ugu horreysay ee qalinjebiso arday ka horraysa ayaa jirtay oo waxauu bilihii la soo dhaafayey si taaltaal u qalinjebiyey macaahidda islaamiga ah ee deegaanka ku yaallana ku kala biirbiiray ardaydan laakiin waxay uga dugnaayeen arday waxaa weye hal mar soo wada qalin jebisay oo ilaa sagaal gaaray ay ahaayeen haddana kuwo kale waxa weye runtii waxa weeye ayagana dhammaada oo dhodhow ayaa jiro marka alla subxaana wa tacaala baa mahad iska leh na waafajiyey waxa weye runtii een, majliskan qiimaha badan ee ilmaha waxwey ninka leenoogu soo qalin jibeen tiradaas la eg intii ay socotay munaasabadda ardayda qalin jebisay waxay si qurux badan noogu soo bandhigeen bandhig ay ku muujiyeen heerka aqoontoodu ay gaarsiisan tahay
جئنا إلى مدرستنا هذه مع والدينا صغارا ولا نعرف شيئا إلا من أكل وشرب ولعب جلسنا مع أستاذنا الفاضل مدة من الزمن في هذه المدرسة وبدأنا بتعلم القرآن من بداية وسرنا وصبرنا وسهرنا وحملنا كتاب ربنا مع التجويد والأتقان والأتقان كما قال الإمام ابن الجزيري رحمة الله عليه والأخذ بالتجويد عدم لازم ومن لم يجود القرآن آثم كم حروف الإغلاق؟ حرف واحد وهو الباء الميم الساكنة كم حالة لها؟ لا ثلاث حالات إدغام وإخفاء وإظهار ما حكم الميم والنون المشددتين؟ حكمهما إظهار غنة على الميم والنون حالة تشديدهما ألا المعرفة إذا وقعت قبل حروف الهجاء كم حالة لها؟ لا حالتان قمرية وشمسية يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه اذكر شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله سبعة وهي اليقين العلم المحبة الصدق الإخلاص الانقياد القبول اذكر شروط شهادة أن محمد رسول الله شروط شهادة أن محمد رسول الله أربعة وهي طاعته فيما أمره تصديقه فيما أخبره اجتناب ما نهى عنه وزجره ألا يعبد الله إلا بما شرع ما هي الطهارة الطهارة يرفع الحدث وإزالة النجاسة waalidiinta ardayda qalin jebisay oo aad ugu faraxsanaa guusha carruurtooda ayaa goobta ka sheegay inay u riyaaqeen siday wax u barteen owlaaddooda iyagoona aad ugu mahadceliyey macallimiinta dadaalkooda iyo sida ay ugu hagar baxeen ardayda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin anigoo ah waardeynti ahna odayaasha deegaanka ka mida waxaan halkan aan uga mahad celiyaa uga mahad celinaynaa ilaahi subxaana wa tacaalahay oo halkan madrasadan isugu kaanyo keenay annagoo maaratahay ku barahayna diinka ilaahay waxaan haddana u mahad celinaynaa culummada ardaydan soo waxbartay aad iyo aadan ugu mahad celaynaa waa ku soo dhoweynay waa uga mahad celinay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ilaaha mahad iskale marka ugu horeysa madrasada waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto insha allah dugsi ama madaraso meeshan waxaa ugu horreeyey aan is- ilmo dhedhel ay dugsi ama khudbad noo akhriyaan ama ay taraawiix noo dejiyaan ama ay ninka la yidhaah uun masaajidka wax kelmad ay ka dhahaan madarasadan hadda aad arkaysiin ilmaheedii iyo waxbarashadoodii adinku aad ujeedin culummada hadda noo timid ay ujeedo ayaa horta noogu horeysay alxamdulilah ilah mahaddaas iskale ilmaha waxbarashadoodu waxaa la dhihi karaa boqolki- waa boqolkiiba boqol kii wax bartay oo hore wax u bartay oo qur-aanka dhammeeyey iyo midka aan dhammaynba alxamdulilah ilah mahadda iskale culummada aad iyo aad bay ilmaha ugu dadaaleen haddana dadaal ay ku wadaan ilaahay ayagana ajri xasanaad fara badan ha ka siiyo annagoo waalidiintaana aad iyo aad aan u mahad celinaynaa qur'aanku waa nuurka nolosha jiilka maanta qalin jebiyeyna waa iftiinka berito munaasabadda qalin jebinta ee ka dhacday deegaanka tarambe ee ceelbuur hoostaga waxay ahayd maalin taariikhi ah oo lagu maamuusay ardayda ee xifdisay qur'aanka kariimka madrasada ubay ibnu kacab ee deegaanka tarambina waa mid ka mid ah madaarista qur'aanka kariimka ee ka furan wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda mahadsanid marwaan maamulka islaamiga degmada buuluflaay ee wilaayada islaamiga baay ayaa dowlo sharci ah u qabtay ganacsatada ku dhaqan degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan haya iyadoo qayb ka ah dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa saacadihii lasoo dhaafay dowro sharciga loo qabtay ganacsatada ragga qeybahooda kala duwan munaasabadii gebagabada dowradaas waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo iyo marti sharaf kale maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada buulafulay ayaa lahaa agaasinka dowradan taas oo socotay muddo toddoba maalmood ayna ka faa'iidaysteen ganacsatada degmadan dowradan oo loogu magacdaray cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu shicaarkeeduna wuxa uu ahaa waxalla allaahu albayca waxarama riba ayaa intii ay socotay waxay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad munaasabadii gebagabada dowradan xubnihii ka hadla waxaa ka mid ahaa sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed kalaf oo dardaaran gaar ah u jeediyey ganacsatada degmada buulafulay nebigu wuxuu u duceeyey sala allahu caleyh wasalam ruuxa markuu ganacsanayo samxiga ahee dabacsan ee dadka u naxariista raxima allaahu imra'an idaa baaca samix markuu wax iibinaya iska saamaxa dadka intaan maa kaa dhiman haa ma weydi haa caf, waa isku ka cafiye kaa allah u naxariis ducada nebigu helaya ee allana bedel buu siinayaa marka waa inaan garannaa allah subxaanahu wa tacaala dadka wanaagga sameeya wanaag buu ugu bedelaa markaan ganacsanayno markaan guryaheenna joogno markaan bannaanka u xilli kasta alle inaan ka baqno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo ballan qaaday liladiina axsanuu fii haadihi dunya xasana dadka adduunyada wanaag ku sameeya adduunka wanaag bay ku helayaan dadka xumaanta sameeya xumaan bay helayaan wa jazaau sayi'atin sayi'atun midluhaa qofkii wanaagga ka shaqeeyo ixsaan ka sameeyo ganacsigiisa xalaal ka raadiya allah wixiisa u barakaynayo dhulka ilaahna waasic wey wa ardullaahi waasica ka gadaal alle wuxuu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaabin sabarka qofka oo isagoo ganacsigii ku jira albaabka xirayo oo cibaadada ilaahay aadayo oo jihaad aadayo oo ka maqnaanaya ganacsigiisa sanad oo cibaadada ilaahay aadaya allah wuxuu abaal mariyaa dadka sabra oo daacada alla ku sabra ajrigooda bikayri xisaabin intaasi kadib waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku saabsan dowrada muddada ay socotay iyo duruusta ay ganacsatada ku qaateen dowradii oo socotay ganacsatada degmada buulafulay dowladaas magaasha mebel eraay cumaan bin cafaan radiallahu canhu shicaar shamay bahaayeen waa axal allaahu albeyca wa xarama riba dowrada todob maalmood iyo socotay mayna laga qaaday duruusa iyad in qiimo badan oo ku hadlaayeen ganacsiga duruusta oo laga qaadaay markeena ku warbi ilaa shan qodob oo kale iyo diirada iyo tarkiiska la saaray qodobkan ka horeemay ahaaye oo laga qaaday dowrada waaqiculmuslimiina alyowm muslimiinta geedka marxaladda iyo xaaladan la roogo waaqiga haddi la roogo muslimiinta wale iyo xaalad iyo ku sugunyin waxyaalaha oo markaas ciwaankan ka horeeyo oo laga qaaday dowradii ku mid ahaaye ciwaankaas mayba hooseeday markan lama ee lama mowduuc diyaacu diin iyo wa diyaacu dunyaa iyo hooseedayaan qodobka saddexaad markaas laga qaaday dowladu mayba ku mid ahaaye aadaabu taajir almuslim qofka muslimka ee oo ganacsiga ah aadaabta markaas lankubaahanyi sharciga ah iyo qodobka saddexaad oo laga qaaday dowladu mayba ku mid ahaaye alriba wa anwaacuhaa wa dararuhaa fi tijaara ribada iyo anwaacadiya iyo markaan dhibaatada oo muslimiinta maybu ahaan ganacsiga iyo markaasi iyo inleta may kale ku mid ahaaye qodobkan kadambiyey shanaad oo duruusta ka baxaasi dowlada ku mid ahayay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar qaar ka mid ah ganacsatadii ka faa'idaysatay dowradan oo la hadlay andalus ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo wixii ay faa'iideen qaala tacaala waaxala allahu lbeyca waxarama aribaa arribaa luqatan aziyaada wa sharcan caqdun calaa ciwadin maqsuusin kayri macluumi tamahul fii micyaari sharc tanqasibu ribaa ilaa qismayni alawal riba alfadl athaani riba annasii'a تدخل الربا في شيئين المضعومات للآدميين الذهب والفضة أي النقود يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بثلاثة شروط الحلول التقابض التماثل حكم الربا حرام قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وكذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا waxyaabo badan ayaa lagu hadalay dowladda waxaa ka mid ahay waaqicu lmuslimiin alyowm dhacdooyinka maanaska dhaym adduunyadu iska dhayn tan koowaad dayaacu diin diin oo dadayaw tan lamaad waxaa laka yaal dayaacu dunya adduunyadoo dadayac dayaacu diin ami un saaqaadanay qayb ka mid ah waxaa kamid waxaa ahayd qodobadeeda waxaa kamid ahaayeen khiyaabu taxkiim sharcilah maqanaasho ka maqanay xukunkii la isku xukun shariga islaam la kuweeyey meesha ka maqan shariga islaam maani oo idhi isku hukungnay wo isku hukun hukun hukun la-aan ma dhaya ilaan sababto ay maanibi kangid halkaa arana meel kale lagshartay wii ahaadin marka saas laajligeed waxaan wanaa khiyaab waa ka maqanay taxkiimi sharcilaahi ilaahay xukun ilaahay sharciga soo sal isku hukunay oo meesha la kuweey ka yaraad baryahan waxaa noo socday duuro toddobaadla oo nooga socotay makaanka haddaan fadhino min aadaabi tijaari almuslim waxaa ka mid ah kow anniyatu saalixa niyad wanaagsan inuu la yimaado qofka markuu ganacsan rabo inuu niyadiisi wanaajiyo niyo waxaan ku salaysneen wax kama jiraan wax kama soo qaad ma lahan maxaa yeelay xadiidkii rasuulka sal slam oo cumar bni khadaab oo wariyey inama alacmaalu binniyaat ayaa u daliil ah waxaa loo baahan yahay qofka ganacsigiisa inuu ikhlaas u ahaado oo mid baraxtiran oo wanaagsan oo macnaha wuxuu rabaa businesskiisaas inuu ilaahay u barakeeyo maamulada islaamiga ah ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay waxay muddooyinkan si dardar leh ku wadaan dowlaadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada si dadka muslimiinta aysan marti uga noqon barashada faafinta iyo difaacida diinta islaamka mahadsanida walaalka bashiir ugu dambayntii munaasabad dowladdiini ah loogu soo xirayay culimmada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga boqol ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa ahaya faahfaahinta warkan dowladda noo socotay muddo ku dhow toddobaad ayna kasoo qayb galeen culimmada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool ayaa dhowaan kusoo gabagabowday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaasi dowladda oo loogu magacdaray caalimkii zaahidka ahaa ee sheekh nuur maclin cabdiraxmaan allah ha u naxariistee shicaarkeeduna ahaa kuunu rabbaaniyiin ayay culimmada ku qaateen duruus kala duwan iyo towjiihaad iyadoona lagu kala qaatay shaqooyin ku saabsan sidii loo horumarin lahaa dacwada ugu horeyn qaar ka mid ah culimmada dowladda ka faa'iidaysatay ayaa ka warramay dowladda loo qabtay iyo waxyaabaha ay ku saabsaneed iyagoona bacdalaahi u mahad celiyey maamulka islaamiga ah ee wilaayada ilaahay subxaana watacaala ayaa ka mahadsan dowladaas oo wilaayada ninqobati dowladaas oo magaajeela eraw dowlatu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullahu tacaala oo shicaarsheenna la eraw kunuu rabbaaniyiina bimaa kuntum tucallimuuna alkitaab mayba dareertay ilaa todoba maalmood iyo dareertii eed iyo eeda may wahaa nininka baraaruji ilaahay barakaay walaayada eeda hundurmeeda nininku dhondhowi maadaama u nahayni culimmadii ase gobolka u nahayni eeda may waha aan faa'iidaysanay yaanka baraarugni maadaama sanadna ha dhammaaday sanad cusub lagalahaaya sidii may waha una dadkii may waha doorkii kaayna oo culimmadanimada ah unku ka faa'iideeyey fadni xigga dacwada iyo dardardilinka jihaadka taxriidka alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ununku qiibgaadada fadni taasaa insha allahu tacaala ulajeedadiyeen hayti dowladan sharafta le qiimada le alleena waafajiyay hatana nin suurtageli bilawshay dhammaad je allah san mahad ahaan marka hor naba ilaahay maraadis yahay man sanaa ilaykum macruufan fakaafi'uuh falam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu kulay meeb aanu la teegna duca meelanaa jazaakum allahu khayra aljazaa wabaaraka allahu fiikum watakabar allahu juhdakum waahsana allahu ilaykum wasaglana runtii eeda ma arnay kulley ninka fa'iidooy fa'iid badan la kuluguna dowladan bankala kuley mayba diyaaran anaha ilmiga lana bare inuuna ka mafal waana gudbiyna ilaahi subxaana watacaala ayaa mahadle aan u waafajiyey dowladun tan ah walaayadihinan galgaaladay arantunin samaytay wanaagun qaarkanin diyaaradayna kamahadayana bacd allaahi faa'iido badan ba kula kulugnay isbaraarajiyowku wal id muhiim ay awh cilmo badanna ka faa'iidaysani marka ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadlay nicmadan taga inin ziyaadiyo mailaka darafaday ini un dadka oo muslimiinta eh miig imaalan un ka dhaha jarno walaqobod iyo sida hadaba walanqobodahayo juhuda labiyahayo dadaalka labiyahayo iniuna marka lama laabna ilaahay subxaana watacaala aan ku dhawaanino shay waajiban oo dhowna wada saaran hadantan hata marka dowran galna in fadhiino oo nini buraarjiyey cuni walaayadaanoba iska kaaladahayno oo hondho laiskala shadahayo ilaahay subxaana watacaala kama hasan walaaye noocaasa ilaahayna siiye ugu dambeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo xafladdaa soo xiray ayaa ka warbixiyey ahdaafta dowladda loo qabtay isagoona la dardaarmay culimmada dowladda loo soo xiray dowladan kulle ahdaafta lanqobadi may hayta heensada sheekh sheegay jazaahullahu khayra jazaa culimmada iyo umarada dee ilaahay subxaana watacaala meelka shalqaadi male culimmadooda umarada ah dadka diinta ka hogaamiya mayla raa shariicada ilaahay maamulow sharaa'ila ka dhagama hoblaar ulabi hormuda dowlad un wadnana may wahaan dowlad islaami ah xukunje iyo marjicje iyo alkitaab wasunna iyo waay maadaama saasata marka maya culummada kaalantiyo kaalan runtii iyo dhungmuuqata waay jazaahumullahu khayra jazaayado ahmiyadaas iyo leyn iyo marka mayla raay ummadii wala bar haddii ata shariicada ilaahay la tadbiiqi qudaad la naqdo la xukum haddii ata dhinac walba ma alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar haddii ata marka doorsho iyo ahmiyadiyo bulshada dhateeyo kuleyn dartiya iyo mayba sheentay dowladan in walaalaha lanqobada oo culummada waana laka buraarujiyo culimmadan inta leymaa badan yihiin laakiin inta haddan kuma muuqatay oo may la raayin kuma muhiimsanaayeen bax ku qiib galaan maadaama sanad cusub la bilaawahay in bal sanadkii hadda laha dhaafi dacwada heer jasadahay walbarashada heer jasahay wilaayada guud ahaan axwaaliya in walbadan iskugu waraysaday bajarti in haddana sanadkan hadda biladahayo shaqadii iyo dacwadii iyo barnaamijkii qaabka laka dardar weelafadii yani in badan bala ku hadlaay jazaahumullahu khayra jazaa ahdaafta marka dowru lanqobadiya kumid hayti ilimay humbaarsagnaa warahatul ambiyaa iyo nabiga sal allahu alay wasalam yaa nii tilmaamay alculamaau ورثة الأنبياء ambiyadan lacag iyo dahab iyo diinaar iyo mal ku dhahalna walaal ku dhaxli mayo waa cilmigaas ma cilmigaas uu sugahay marka may waxaan u umutano deersino risaaladii gudana culimada qorjomay basaaran albayaan walhidaaya oo hidaayat dilaala walirshaad eh waxyaabaha kaloo nin yaallo culimada hormuudka nagadaanmay kumidaha alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waa qayb ka mid ah dardargelinta howlaha shaqo ee horyaala mas-uuliyiinta wilaayada bakool waxayna dowladani ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan wilaayada uu ku soo gebagaboobay shirweyne u dhexeeyey culimaa-udiinka hoggaanka qabaa'ilka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee bakool walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu